kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan xaaladda rajo iyo hidadiilada nabadeed ee ka soo bidhaamaysa soomaaliya ayaa dhalisay in laga fikiro horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya muddo ka badan kow iyo labaatan sannadood oo ay dagaallo sokeeye iyo colaado aafeeyeen kadib goor horeba dowladda turkiga ayaa mashaariic horumarineed ka bilowday soomaaliya dhowaan shirikado laga leeyahay dalka shiinaha ayaa safar ay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya marwo fawsiyo yuusuf xaaji aadan ku tagtay dalkaasi ballan qaaday inay dib u dhis ku samaynayaan meelo mashaariic hore oo uu shiinaha ka fuliyey soomaaliya lagu dhisay sida gegida ciyaaraha ee istaadiyo muqdisho golaha murtida iyo madadaalada iyo cusbitalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa dhowaanahanba meelo kala duwan ka dhacayay shirar ku wajahan kobcinta dhaqaalaha iyo dibudhiska soomaaliya kii ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya waxaana ka qayb galay wakiilo ka kala socday dalalka ku jira urur goboleedka igaad iyo qobaro iyo aqoon-yahano soomaaliyeed oo lagu casuumay waxaa kaloo jira shir bruseles lagu qaban doono lix iyo tobanka bisha sebtembar ee soo socota oo looga hadlayo dibudhiska soomaaliya haddaba dadaalada oo dhan maxay yihiin maxayse uga dhigan yihiin mustaqbalka soomaaliya qodobkaa ayaannu ku jexjeexaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah barnaamijka doctor cali ciise oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee geeska afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo h e s p i oo saldhigeedu yahay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aalo ku weydiin doona doctor cali ciise qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo jooga meelo kala duwan oo dunida ah doctor cali ciise cabdi kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan maxamed waa salaaman tahay waana ku mahadsan tahay marka hore haddaan ku bilowno bal shirkii ugu dambeeyey ee magaalada adisababa ka dhacay u ifid dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galaya ama dhegaysanaya bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaa la oran lahaa marka hore shirankan wadatashiga waxaa loogu talagalay dad soomaalihu badan tiradooduna afartan iyo kontoneeyo qof ay gaarayso khubaro badan dad profesoraa jaamacada ka dhiga gobolada adduunka ka wada yimi ilaa maraykan ilaa yurub ilaa dalalka carabta muqdisho iyo soomaaliya xubno ka yimi gaalkacyo xubno yimi hargeysa dad tiro badan oo nairobi ka yimi intaa waxaa weheliyey dad khubaro ah oo profesaro ajnabiya oo dadkan dhaqaalaha ka faallooda dalalka dhibaatooyinka ama nabad la-aanta ama dagaala dhex mareen ee kasoo kaabanaya sida dhaqaalahooda loo badbaadiyo loo koriyo haloogu soo cesho nidaamka dalalka adduunka hore u maray ay higsadaan ama kalib noqdaan marka ujeedadu waxay ahayd bal wadatashi ku salaysan waxaa weheliyey dad xubno xukunka iyo maamulka soomaaliya wax kasoo qabtay hablo iyo wiilal odayaal iyo islaamo dad intaasoo dhan ka kooban bay ahaayeen biidnillahi kariim ujeedada laga lahayd waxa weeye umbar wadatashigaas inay wax qaranka soomaaliya dibudistiisa loogu hiiliyo ama tusaalooyin lagu biiriyo dadka maamulka gacanta ku haya ujeedadiisu inahaas bay ku salaysnay wa waa gartay markii uu shirka dhammaaday maxaa ka soo baxay marka maxaa ugu waaweynaa oo isleedahay waa waa laga faa'iday shirka macnuhuno waxaa aan ka hormaraya ka hordhacaya dhibaatooyinka dalalka burburka soo maray nabad nabad la-aanta iyo hay-adaha wax maamulaa ay liiceen madaxiiseen ayaa ahayd sidii loo kaabi lahaa horta ahmiyadda ugu weyn waxaa dila jira soomaaliya ay ka doodeen shan lix qodob oo se ugu weyn ay tahay markii hore sidii waxyaabahaanu isleenahay laga maarmaan weeye oo qarannimada iyo dowladnimada ku salaysan in dalalkaasu ay helaan nooca soomaaliya oo kale ahi kala dambeyn sharciga loo hogaansan yahay maamulada meeshaas oo kale ka dhismaa dalka soomaaliya dhibaatooyinka soo maray oo kale soo maraa ayna ka helaan kalsooni ka helaan shacabkooda waxaa sadexeeye in laga hadlay bal sidii ugu falaqeyn lahaa baahida bulshaweynta soomaaliya oo mararkan hadda joogta gaahday labaatan iyo ka ka badan sano waxaa afar ahayd in la yidhi dad gaaray u saameysaa dhibaatooyinka noocaasi oo khaasatan dhalinyarta iyo haweenka oo marka dhibaatooyin noocaasi dal soo maro iyaga aada iyo aada qoto dheer u saameeya sidii iyaga markaas miro dheer iyo aragti dheer looga qorshan lahaa bal sidii wax loogu qaban lahaa shantaa waxaa weheliya inaan dhammaanood soonahay soomaaliya shiro badan baa loo qabtay adduunka hadda usoo jeestay muddo sanada weliba oo si rasmiga talaafiyamakii hore aanay haysan baa dawladdan joogtaa ay heshay iyada iyo dadaalkeeda iyo ogolaansho ka yimi dawladaha caalamka shirarkaasu waxaa ugu tilmaami karaa inay ujeedooyinkoodu fiicnaayeen lahaa dalabkanka sidii loo nabadayn lahaa sidii sharciga loogu soo dadaali lahaa sidii baahidiisa wax looga qaban lahaa hase ahaatee walaayadii meelaha laga oranayay shirarkii labada hayladna ku qabsoomay kuwa iyadoo kale oo laba istanbul ku qabsoontay waxaad moodaa waxtashii ka soo baxay loogu hawlgeli lahaa iyo wixii afka laga oranayay inay iswaafaqsanayn marka asbaabta keentay sidii labadaa la isu waafaqsin lahaa iyadoo haddana bishan soo socota lix iyo tobankeeda shir noocaasa loo ballansan yahay in brussels maamulka yurub wadajirkeedu samaystay iyo dawladda soomaaliya ay wada hogaaminayaan daadiminayaan waxaa ugu dambeyntii noo muuqatay in loo baahan yahay dood cilmiyeysan in loo galo arrinta federaalka ah ee aada moodo inay dawladda soom iyo shacabka soomaaliduba ku mergadeen dadka aqoonyahanada bal wixii tala ay ka bixinayaan in loo soo joogsado marka lixdaa qodob ayuubuu shirkana ku salaysnaa waxyaabo badan oo intaa ka xulusna qaranka soomaaliya way horyaalay waxaa ka soo baxayna ma ahayn in la filayo in xal halka laga helo wuxuu ahaa dood cilmi ku salaysan in talooyin wax ku oola shacabka soomaaliya dawladda soomaaliya in dawladahaas lagu tilmaamo deeqbixiyaasha ee hadda ku heegan ama u hawlan inay soomaaliya wax taraan leeyahay lixdaa qodob iyo wixii la caanomaala waxay noogu muuqataa haddaanu dahan dadka lagu tilmaamo ama aqoonyahan ama professorada ama cadakadhiga talooyinka noocaas inaanu miiska soo hordhigno kuwa anagu hirgelinayna maahin laakiin waxaanu isleedahay doodaas oo kale hadday ka dhacdo oo talada la dagsado waxaan wanaag ah inay keenyaan ma jirto wa waa agaag waa unasoo noqon doonaa oo si qoto dheer baan uga hadli doonaa inta waktiga noo suurageliyo laakiin waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa soo geliyo mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo qadka taleefonka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacaygu waa maxamed xaashi oo kasoo wacaya san diego california marka hore waan islaamay daadiyayaasha barnaamijka iyo weliba doctoorkaba fakarkayga ku aadsan dib u dhiska soomaaliya iyo soomaaliya dib ma loo dhisi karaa ha soomaaliya dib waa loo dhisi karaa oo soomaaliya waa meel hadda soo jiida karta amaba soo jiirtay indhaha caalamka oo la maalgashan karo oo waxtar badan la geli karo oo maskax iyo xirfad iyo dhaqaalaba intaba hadda u baahan lana geli karo balse waxaasoo dhan waxaa udubdhaxaad u ah ama saldhig u ah ammaanka fakerkayga wuxuu kusoo ururayaa ammaanka bal in wax laga qabto haddii aanu gudbo hal su-aal oo kooban oo doctoorka aan weydiinayo qaaradda africa maadaama dagaalo sokeeya ay ka dhaceen ay kasoo qabsatay oo dib loo dhisay oo iminka sidii hore aysan ahayn africa gacan intee lag ayay ka geysan kartaa dib u dhiska soomaaliya gaar ahaan dhaqaalaha iyo amniga cali ciise doctor waad maqlaysaa iyo kama dhibcaan weeyo oo dalaan nabadi jirin amnigiisuna sugnayn ma fududa way way kula qaadanayaan fakarka odhanaya amnida koowaad waa in la helaa degenaansho xasiloonaan nabad dadkan dhaqaalaha gashanaya ama la filayo inay gashadaan dawladaha noocaas oo kale ama qarmada noocaas oo kalea su-aasha ugu horeysa waxaa weeye meeshan intaan ama investment gashan ama naftaydaba aana ku ugu talagelin inaan fadhiisto ama ka shaqaysto inka ugu horeeya muxuu yahay nabadna ku helaya wuxuuna xusuusin lahaa walaalkay nabadu bilowgeedu arrimaha hadda anigu aan carabka ku dhurtay dhammaantood waxa salbay in kala dambeyn iyo sharci dalka lagu soo dadaalo aada baad umahadsan tahay doctore dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso assalaamu calaykum marka hore magacayga waxaa weeye cabdikariim cali cusmaan qoslaaye waxaan kasoo hadlayaa magaalada bristol cabdikariim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa dhawahay aadaan umahadsan tahay
marka hore fikirkaaga
fikirkayga oo ku aadan in wadanka soomaaliya maalgashi oo dhinac kasta in lagu sameeyo waxaan u arkaa marka hore dadka qurba joogta ah markaan ka hadlo khaasatan aniga wadankan joogo oo u k haddii soomaalidu ay wadankooda inay wax qabtaan ay doonayaan waxay sameyn karaan akoon gooni ah intay u furaan halka qof oo soomaaliya ah oo hal baan diiba inay lacag badan u noqonayso dalkiina lagu dhisaayo sida wadooyinka waxaan qabaa marka reer u k ahaan waxay samayn karaan laba wado oo kamid ah dalkii ayay dhisi karaan marka taas waa fikirkayga oo mataqaanaa isheeg waxqabadka dib u dhiska dalka wa waa gartay haddaad su-aal qabto doctor cali ciise cabdi ayaa barnaamijka bartiko oo qadka taleefonka magaalada adis ababa ku jira waxaan rabaa maadaama uu yahay aqoon-yahan soomaaliyeed wax badanna khibrad u leh dhinaca maalgashiga in wixii fikrad ah uu hayo oo fudud ummadda soomaaliyeed ay wadankooda wax u qaban karaan in noo sheego si ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana uga faa'iidaysato wadankoodana ay wax u qabtaan aad aad baad umahadsan tahay doctor cali ciise maxad gaaraan waxaa leeyahay cabdikariim ra'yigiisa u diibtay marka waxaa laga dooday shirka laga dooday maxaa ummadda soomaaliyeed kale u furan waxaan ku hormarayaa hadda dalkan aan joogo etoobiya dib u dhis aada iyo aada heer sare ah ayaa ka socda mid magaalooyinka gudahooda mid dibadda ah oo biyo xidheeno waaweyn oo webiga nileka ay ku samaynayaan si ay dalkoodana u geshiyaan electricity ku filan adduunkana uga gadaan lacag fara badan oo laxaadkeedu aanay dalka gudaheeda ka suuragelin kareen waxay la kaashanayaan wakhtarna warsadeen waxaa weye dadka qurba jooga ah ee maalqabeennada etoobiya u dhashay inta hadda anigu aan ogsoonahayna mid maraykan jooga iyo mid yurub jooga waa dadka dalka haalgashanaya weeye horumarka magaalada adis ababa aan hadda idinkala hadlaayo ama aan iska maqlayno tobankii sane u dambeysay waxaa isbedelay aragtideeda isbedeshay cimaarado lagu tilmaami karo nooca dubaha laga dhisaaya hadda ka socda waxaa sababayna waxaa weeye dowladii marka hadda joogtay ama tobankaa sano joogtay oo tashiilaad u samaysay dadkii qurbajoogga etoobiya inay dalkooda maalgashadaan ama dalkoodii hooyaan etoobiya uda maaha dalkan ireland la yidhaahdo waxaa soo gaarsiiyey yurub inteeda kale waxaa ugu badnaa waxaa weeye qurbajoogii u dhashay dalka oo maraykan iyo kanada ugu badnaa inay dawladduna gumaasatay dadkiina aqbaleen in soo maalgashan lahaa dalka ireland waxaan arrinta kusoo dhibagaray cabdikariimna aan ku mahadinayaa sakar aanu la qabnana uu yahay dadkii kontumayada qof ahaa ee isugu yimaad bisababa inuunaan la odhan adduunka dawladaha joogaa waxtara noo fidiyaan inaan anagu isku kaashano oo dawladduna tashiiraadka dadkaasi u baahan yihiin u samayso annaguna dalkeenii hooye usoo jeensan oo dhibaatada suga uga baxo anigu hadda oran maayo nidaamkaa hala maro ama kaa hala maro laakiin waa arrin loo baahan yahay in laga wada tashado oo tala midaysanna laga yeesho waxaan kaloo ku darayaa adoo raaliya waxaan kaloo ku darayaa aqoonta taalla qurba jooga soomaaliya dalalkan maamulkiisay bedeli kartaa marka anina odhan maayo carruurtaada iyo xaaskaaga iyo shaqadaada kasoo dhaqaaq laakiin inta awoodoodu ay u ogolaato inay waxtar ka geystaan ma aha un lacag gashi maaha waa feker gashi waa maskax gashi waa tagashi taana waan ku boorin lahaa walaalahayga qurba joogi anigu aan kamid ahaa soddon sano doctor cali ciise markaad fiiriso maalgashiga soomaaliya dalal fara badan iyo shirar fara badan iyo waxaad soo hadal qaado o dhan way jiraanoo fikir ahaan waa laisku raacsan yahay soomaaliya inay u baahan tahay dib u dhis oo dal burbur ka soo baxaya ay tahay taa fikir ahaan layskuma diidana laakiin waxaa jira qaababka loo maalgelinayo iyo talooyinkan aad soo jeedinaysaana waa arrin wanaagsan oo bulshada iyo soomaaliyaba wax u taraya mustaqbalka laakiin waxaa keliya meesha ka maqan waxaa dad badan aaminsan yihiin oo dhaqaalaha ka faallooday in daacadnimadii ay meesha ka maqan tahay oo dalalka caalamka oo kale markaad eegtaan in daacad keen arrimaha soomaaliya marka ma moodaa in dalal fara badan ay un soomaaliya hala kaalmeeyo ka tahay laakiin aanay daacad ka ahayn
waa waa su-aalku ma weeye waxaan horbac ka dhigayaa arrimaha laga dooday waan waan waan ku markii hore aan tilmaamay in loo baahan yahay watashiga wadacinta soomaaliya dalalka caalamku hadda heerka uu joogo in wax dhaaan lasoo dhigo dib loogu noqdo xaqiiqdii hebel baa shir loo qabanaysa oo wax cayiman oo oo ummadda waxtaraya aan la hordhigahayn anigu ma ma qabanayno eeda saarna in dowlad dowladaha mucaawimaynka bixinayo shirkii turki uu ku qabtay istanbul labaadan joogay ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu wax qayaxan oo macnaysan ayuu adduunka usheego yii waxaa iyo waxaa iyo waxaasaanu la qabanayna soomaaliya dadkii mistaha ee soomaaliya dilaya shikaaya inay ka jawaabaan kul ixtiraam waxaan haraa anigu marnaan bay la tagaa shaqaa laydin qabanaya bay la tagaa marka inaan ka waantoono annagu aan diyaar ahayn inaan shirar ogolaan haddii aan tegayno inaynu wax suuraan oo aynu ognahay inay suuragel yihiin dalka iyo dadka aan faacayo inaan meesha la tagin waxaanu ku dadaamay markaa shirakan halkan kalooni bixinaanu leenahay dawladda iyo waxgaradka kale banaanka ka joogaaba haysu tageen hala diyaariyo waxyaabo noocaas oo mashaariica oo wax ku oo bilcagsi anigu waxaan qabaa innaga ayaa awoodii iyo xisbiga saamaha kasoo baxay bal marka uu doonaya in la waxlataro arrimo qodobaysan tafjiran turxaantii laga bixiyey ayuu la tagaa marka waxaan waxaan laakiin ogolahay dhacdayna labaatankii sana hadda inuu soo dhaaf waxa afka laga odhanayo dawladahaas ka odhanaya iyo ficilku inay kala duwan yihiin labaatan sanaan maqlaayay iyo kow hay-adaha qaranka midoobay u n d b iyo lacaana maala ayaa dib u dhis u sameynaya hay-adihii soomaaliya dhaqaalaha maamulayay waxaa iga muuqatay shirka ugu qabtay addis ababa nasiib wanaagga waxaanu wakti u helna inuu noo yimaadiyo key oo khudbad ka sheediyo meesha su-aalana la weydiiyo waxa ugu badnaa su-aalaha la weydiinaya waxaa weye war waxa aadna tartaan maaha wuxuun baa la quudayahay waxaa weeye wixii anagu aan wax ku qabsan lahayn naga daayay kaluunkanaad minta noo saaraysaana wixii aanu ku kaluunaysan lahanayna inaanu salay dooni mayno ogolaana mayno hay-adihii dhaqaalaha maamulayo kale in banaanka iyo laga maamo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan mar kale waxaan ku leenahay doctor cali ciise cabdi aad baan kaaga mahadinaynaa barnaamijka qaybgalkaaga adiga iyo leeyahay
intaa ayaannu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan kaga hadalnay dibudhiska iyo dhaqaalaha soomaaliya waxaa marti ku ahaa barnaamijka doctor cali ciise oo ah madaxa xarunta daraasaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee geeska afrika ee saldhigyeedu yahay magaalada adis ababa ee dalka etoobiya intii uu barnaamijka socdayna waxaa su'aalo ku weydiiyey doctor cali ciise cabdi qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo jooga meelo kala duwan oo dunida ah inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe haddii uu allah awoodda leh ogolaado ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinle sidaa iyo nabaaddiino